بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى ugu horeyn ilaahay tabaaraka wa tacaalaa ayaynu u mahadnaqaynaa allaha mar labaad innakoo nabad qabna isku soo keen celiyey faalxamdu lilaah aladii binicmatihi tatimu asaalixaat waxaanaynu inshaa allahu tacaalaa halkii ka sii wadi doonnaa silsiladdii xadiidkii aynu bilownay ee aynu ugu horraysiinay mukhtasaru ibnu abi jamrah ayaynu halkii ka sii wadi doonnaa biidni illaah waxaynu maraynay xadiidka lix iyo lixdanaad ayaa aynu maraynay can ilbaraa'i bni caazibin qaala amarana annabiyu sala allahu calayhi wasalama bisabcin wa nahaanaa can sabcin xadiidka lix iyo lixdanaad can ilbaraa'i bni caazibin imaamu lbukhaari baraa'i bni caazib waxa uu ka wariyey qaala inuu yidhi baraa amaranaa waxa uuna amray annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama bisabcin toddoba arrimood ayaa nebiguna amray wa nahaanaa waxaanuu noo diiday can sabcin toddobana waa noo diiday amaranaa wuxuuna amray biitibaaci aljanaa'izi janaa'ista raacidooda ayaa rasuulkuna amray salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh wa ciyaadati almariidi iyo ruuxa bukaa booqashadiisa ayaa rasuulkuna amray wa ijaabati daaci iyo ka yeedhaya ama qofka u baaqee ugu yeedha casuumad aqbalidiisa iyo yeedhmadiisa in la yeelo ayuuna amray wa nasri lmadluumi iyo ka la dulmiyey u gargaaridiisa wa ibraari alqasami iyo dhaarta samafaliddeeda in loo rumeeyo oo aan la baajin wa raddi salaami iyo salaamta celinteeda in laga jawaab celiyo iyo wa tashmiiti alcaatisi ka hindhisooda in loo duceeyo yacnii kii hindhisooday ducayntii loo ducaynayey wa nahaanaa waxa uu nebigu noo diiday can aaniyati alfidati weelkii fidada ahaa in wax lagu cabo ama lagu cunana waa noo diiday waalmayaasiri iyo kooraha maryaha xariirtee la dul dhigo ee lagu fadhiistana waa noo diiday oo mayaasir waxa uu shanawaanigu xaashiyada hoose ku odhanayaa wa alqitaa'u aladii yakuunu cala asuruji min xariirin aw suufin laakina alxurmata inamaa tatacallaqu bilxariiri marka waa marada lagu goglo ama la duldhigo kooraha ninka gaadiidka saarani uu ku fadhiisanayo xurmada iyo xaaraantinimadu waxayse ku xidhan tahay xariirnimada waa maro xariira ama xariiru u badan tahay ee marooyinka kale suuf ama wax kale dee waa bannaan yihiin wa khaatami dahabi iyo kaatunkii dahabka ahaa ayaa uu rasuulku noo diiday xariirtiina waa la mid oo waa loo diiday oo walmayaasiridaaba laga qaadanayaa marka xurmada xariirta iyo dahabkuna waa cala alrijaali laa cala annisaa walxariiri xariirtiina waa noo diiday oo mayaasir waa xariir iyo shay kaloo isku jira laakiin alxariir waa tii sooca ahayd waddiibaaji xariirta teedii jilicda sanaydna waa noo diiday waalqasiyi maryihii xariirtu ay ku jirtay xariirtu ay ku badnaydna waa noo diiday ama waa nawcun min radii'i alxariir xariirta nooceeda liidata nooc ka mid ah qasiyiga la yidhaa ama dharka waxa weeyaan xariiri ay ku jirto wal istabraqi xariirta teeda qarada weyn ee adagna waa noo diiday oo istabraqu waa maa qaluda minha diibaajkuna maa raqa minha marka waa raqiiqii iyo khaliidkii noocii adkaa ee qarada lahaa iyo noocii khafiifka ahaa ee aan adkayn ee jilicda sanaa hada alxadiid nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu saxaabada amray toddoba toddobana waa u diiday ma'muuraadkani markaa calaa sabiili aliijaabi iyo calaa sabiili nadbiba waa isugu jiraan waxyaabo waajibnimo laysku amray iyo waxyaabo sunnayaal sunno ahaan laysku amray waayo amarku amru nadbi iyo amru iijaab labadaba waa noqdaa oo labaduba waa ma'muur laakiin jihada laysku amray baa kala soocana ma kala duwan waxaa ugu horreeya itibaacu ljanaa'is oo meydkii muslimka ahaa ee dhintay in la raaco waa lays amray amarkiisuna waa waajib kifaa'i ah oo idaa qaama bihi lbacdu saqata can ilbaaqiin haddii ummadda qayb ka midii ay la timaaddo intii kale aanay ku dembaabayn oo uu ka dhacayo oo xaqooda sunnanimo uu ku noqonayo waajibkii uu ka baaqanayo marka faradka kifaayigaana waxaa la yidhaahdaa waa waxa laga laga rabo majmuuca ummadda ee jamiicooda aan laga rabin maa yutlabu min majmuuci lumma laa min jamiicihi yacni ummaddaa si guud looga doonayaa inay la timaaddo laakiin kulligood lagama doonayo oo majmuucu waa guud ahaantoodaa laga wada rabaa bar hadduuse la yimaado ay ku filaadaan intii kale waa ka dhacaya laakiin jamiicu dee waa qof walba farducaynkiibuu noqonaya farqigaasa udhexeeya majmuuc iyo jamiica marka majmuucul umma guud ahaan baa looga rabaa ee jamiicooda dhammaantood lagama wada rabo haddiise cid ku qumto la waayo dee asima aljamiic dhammaan waa lagu dembaabayaa janaasadana in la raaco dee ajar iyo abaal badanna nebigu waa ku sheegay sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku waxa uu yidhi man shahida aljanaaza xataa yusallaa calayha falahu qiraad waman shahidaha xataa yudfan waman shahidaha xataa tudfan falahu qiraataan janaasada qofka xaadira ilaa inta lagu tukanayo uun qiraad buu leeyahy ka ilaa inta ciidda lagu rogayo sabrana laba qiraad waxaana lagu matalay midla jabali uxud waa tusaale uune yacni buurta uxudoo kale wax leeg weeyaan qiiraadka marka macnaha dee waa abaal weyn sida buurta ah oo aad iyo aad u culus ayaa uu helayaa marka boorintaa laysku booriyey waxay keensanaysaa inuu ruuxu ku dadaalo isagoo ajar iyo abaalkaa doonaya oo ilaahay agtiisa ka xisaabsanaya waxaa kaloo lays amray in la booqdo qofkii xanuunsanayey ciyaadatulmariid oo xaqu lmuslimi cala almuslimi sittun xuquuqda laysku leeyahay muslimiintu waa lix xadiidkii tilmaamaya xadiidu abi hurayra waxaa ka mid ahaa booqashada ruuxa buka ee muslimka ah wa ijaabati daaci culimmada badankoodu waxay yidhaahdaan weliimatu lcursi casuumadda arooska loo sameeyo haddii lagugu yeedho ijaabadeedu waa waajib laakiin weliimada nikaaxa ama arooska wixii ka soo hadhay in la ajiibaa waa sunne ahlucilmiga qaarkoodna cumuumkaasay ku daayeen wa ijaabati daaci inay waajib tahay iyagoo qaadanaya cumuumka xadiidka waidaa dacaaka fa ajibhu ama weliimatulcursi ha noqoto amayay noqonin ruuxii la dulmiyey in loo gargaaro ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam amray bilqowli waalficli sida xaashiyada hoose bashanawaanigu uu ku tilmaamayo hadal ama ficil oo hadal ahaan war dulmiga daa oo ka daaya la yidhaahdo iyo ficil ahaanoo dee gacanta laga qabto unsur haaka daaliman aw madluuman nebigana sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey marka laga gardaran yahay waanu hiilin walaalkay laakiin hadduu isagu gardaran yahay fakayfa ansuruhu daaliman waxa uu yihi taxjusuhu cani dulmi dulmiga ayaad ka qabanaysaa oo kaasaa nasri iyo gargaaru ah inaad dulmiga ka qabato wa ibraari lqasam waa dhaarta samafalideedii ibraarulqasam waa ruuxa muslimkii walaalkii markuu ku dhaariyo wallaahi inaad waxaa samayn waxaa ka mid a min makaarim alakhlaaq dhaqanka wanaagsan sunnana ah walaalkaa inaana dembaajineed u samafashood u rumayso wixii uu ku dhaartay wa idaa kaana jaa'isan wa qaadiran calaa daalik waxa uu kudha kugu dhaariyey hadduu haddaad awooddo bannaan yahayna oo haddaan u bannaanayn dee loo samafali maayo walidaalika shurnuubi waxa weeyaan xaashiyadiisa wuxuu ku ishaarayaa arrintaa isagoo tilmaamaya idaa xalafa insaanun calaa insaanin an yafcala kada mima huwa min makaarimi alakhlaaq fayanbagii an laa yuxannitah wuxuu odhanayaa qof qof kale markuu ku dhaariyo inuu sameeyo wax dhaqan wanaagga ka midoo wanaagsan oon xumaan ahayn ilan xumaan hadduu ku dhaariyo dee samayn maayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliqe laakiin wax wanaagsan qof markuu qofka kale ku dhaariyo fa yenbagii an laa yuxannitah dee waxaa abboon inaanu dembaajin uu u samafalo oo wuxuu ku dhaariye uu sameeyo marka waxa uun shardi u ah ibraaruulqasam wax bannaan oo mubaaxa inuu yahay oo xaaraan la oofin maayo loona samafali maayo loona yacni dee xaqiijin maayo inuu awoodi karana labadaas haddii la helo waxa weeye dee waa in walaalkii u samafalo ayaa sunno ah oo min makaarim alakhlaaq waraddi salaam iyo salaantii inuu celiyo waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha ilaahay baa yidhi tabaaraka wa tacaala marka laydin salaamo faxayuu biaxsana minha idinkuna tii laydinku salaamay tu ka wanaagsan ku salaamo aw rudduuha ama iyadiiunu celiya marka waxaa afdal ah salaanta lagugu salaamay tu ka wanaagsan aad u celiso oo haddii lagu yidhi assalaamu calaykum wa calaykum assalaamu waraxmat ullaah haddii lagu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaah wa calaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh inaad ka badisa adigu ibtidaa'u salaami sunna waradduhaa waajib bilowgii waa sunne inaad qofka ku bilowdo assalaamu calaykum laakiin markaad salaantay inuu kuu celiyo jawaabta wa calaykum assalaam waa waajib waana fardu caynin cala almunfarid wa kifaayatun cala aljamaaca hadduu qofku keligii yahay isagay mutacayin ku tahay fardu cayn oo hadduu celin waayo waa ku dembaabayaa hadday jamaaco yihiinna waa calaa sabiili alkifaaya oo bar hadduu celiya intii kale waa kaga filay wa tashmiit alcaatis kii hindhisooday in loo duceeyo laakiin waa bacda alxamdi waayo cumuumka waxaa qaydaya xadiidka muslim idaa catisa faxamid allaha fashammidhu markuu hindhisoodee alla u mahadiyo u ducee haddaanu rabbigiiba mahadin adigana kaama mutaysan duco laakiin markuu hindhisoodu yidhaha alxamdu lilaah dee waxaad odhanaysaa yarxamuka allaah isaguna wuxuu kuugu jawaabayaa yahdiikum allaahu wa yuslixu baalakum lama jasminaya ficilka wax jaasimi kama horreya waa ficil mudaarico marfuuca yarxamka allaah iyo yuslix baalakum iyo ma aha yarxamuka allaahu isaguna wuxuu kuugu jawaabaya yahdiikum allaahu wa yuslixu baalakum saddex hadday ka badato waa xanuun baa la yidhi oo markaa dee caafaakallaah ama shaafaakallaah yarxamukallaah way dhaafta laakiin saddexda hore waa yarxamukallaah intaasi waa ma'muuraadkii wax sunnaa iyo wax waajib kifaa'iyaba toddobana waa manhiyaadkii oo aaniyatulfida weelkii fidada ka samaysnaa inay wax ku cabbaan ama ku cunaan waa loo diiday dadka walmayaasir waa maradii xariirtu ku jirtay in koorihii halkii qofka gaadiidka saarin uu ku fadhiisanayay lagu goglo la duldhigo dabeedu ku fadhiisto halkaa waxaa laga qaadanayaa sida xariirta loo diida in la xidho xagga ragga ayaa xidhashadeedu raggunbay xaaraan ka tahay oo dee xadiidku waa kii haadaani xaraamun calaa dukuuri ummati xillun liinaasiha waa dahabkiiyo xariirta ummadayda kuwooda lab ayay xaaraan ka yihiin baa nebigu yidhi sala allahu caleyhi wasalam haweenkoodana waa u bannaan yihiin marka in la xidho sida loo xarimay xariirta ayaa in lagu fadhiistana loo xarimay laakiin fadhiisiga lagu fadhiisanaya sida mayaasirta oo kale waa caam rijaalan wa nisaa'an waayo cumuum baa ku soo arooray xidhashada laakiin waa loo banneeyey haweenka wa khaatami dahabi iyo kaatunkii dahabka ahaa markaa in dee kaatun dahaba ay raggii xidhaan waa loo diiday waalxariiri xariirtii sooca ahayd tii hore isku jir bay ahayd wadiibaaji waalqasiyi waalistabraqi waa un min anwaaci alxariir oo diibaaj waa nooca jilicda sanlee raqiiqa ah istabraquna waa nooca qarada leh adag qasiyiguna waa nooca liitee xariirta ka mid ah waxaa kaloo lagu macneeyey qasiyiga dharkii ay xariirtu ku jirtay haddaba waxaa la ysku khilaafay dharka xariirtu ku jirtaa goormuu xaaraantinimoobaya madhabka jumhuurtu waa idaa kaana haaliban xariirtu markay haalib tahay waayo alxukmu lilhaalib laakiin wax yari hadduu ku jiro waxba dhib ma leh idaa lam yakun haaliban faalxukmu lilhaalibi culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen wixii ka badan miqdaaru arbacati usbuc afar farood wixii ka badan baa mamnuuca wixii kale ka yari laakiin waa jaa'is laakiin sida raajixa waa madhabka jumhuurta oo waa idaa kaana haaliban xariirta waa la sheegay walxariiri maxaa saddexdan kale loogu cadfay wadiibaaji walqasiyi walistabraqi sharnuubi wuxuu xaashiyadiisa ku odhanayaa mukhtasarka fadikru haadihi alaaثati bacda alxariiri min dikri alkhaasi bacda alcaami lidafci tawahumi annaha kharajat can xukmihi nadaran lismiha alkhaasi wuxuu yidhi saddexda noocan waacda ka mid a xariirta waxa gaar loogu sheegay waa min baab in khaas la sheegay caam dabadii oo xariirta caam ahaan xurmadeeda markii loo sheegaa kuwanna gaar ahaan loo sheegay cillada gaar loogu xuseyna waxa weeye waa si aan loo moodin saddexdani xukumkii xurmada inay ka baxsan yihiin maadaama magac gaara ay wataan oo diibaaj iyo istabraq iyo qasiyi si aan loo moodin inay xukumkii xaaraannimada xariirtii caamka ah ay ka baxsan yihiin wahmigaasi si aanu u dhicin baa gaar loogu xusay oo loo tilmaamay xariirtaa hore iyo anwaacdani inay xurmada ka siman yihiin oonay ku kala duwanayn can ibni cabbaasin cabdilaahi bnu cabbaas waxa uu bukhaari ka wariyey anna abaa bakrin in abaabakar kharaja uu soo baxay wadalika khuruujkaasina bacda wafaati rasuuliillaah bixiddaa uu soo baxayna rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam dhimashadiisii dabadeed weeyi walxaal buu cumar soo baxay walxaal buu abuubakar soo baxay cumaru cumarna yukallimu nnaasa dadka uu la hadlayo fa qaala dabadeed waxa uu ku yidhi abuubakar cumar wuxuu abuubakar wuxuu cumar ku yidhi ijlis fadhiiso cumarow fa abaa dabadeed waa diiday cumar inuu fadhiisto waayo cumar dadkii waa u khudbadaynayaa xaaladdu aad bay dee dadkii isku beddeleen oo ay u kacsan yihiin isna wuxuu leeyahayba ninkan ka maqlo nebi maxamed baa dhintay seeftaasaan qoorta kaga goyn ma dhiman markaa cumaroo sidaa u khudbadaynaya markii uu fadhiisay yidhee uu diiday fatashahada wuu ashahaatay abuubakrin abuubakar wuu ashahaatay oo hadalkiibuu furfurtaan loo jeedaa tashahudku waa min itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli waayo istiftaaxaa koobsanaya cala atashahud والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني دي قفكي هذا الكمركو فرفران أيو حمد الذي يصلي يسلامتي يشهادتين كيبو يكجران مركا فتشهد أي أتى بالشهادتين مركا هو خطبة الحاجة دي هذا الكلغو فرفران أيو ليمدو شهادتين كنا يكجران فتشهد وأشهد أبو بكر أبو بكر oo macnaha khudbaddii hadalka lagu furfuranayay uu ku furfurtoo shahaadateynkiina ka mid yihiin famaala dabeed way u soo iisheen ilayhi abuubakar xaggiisa annaasu dadkii wataraku way ka tegeen cumara cumarna way isaga tegeen faqaala dabeed abuubakar wuxuu yidhi ammaa bacdu intaa dabadeed faman ruuxii kaana ahaaday minkum xaaluu idinka idinka mid yacbudu mid caabudaya muxammadan nebi muxamed fa inna muxammadan nebi muxamed qad maata dhab ahaan waa dhintay waman axadkii kaana ahaaday huwa isagu yacbudullaaha ilaahay mid caabudayana fa ina allaha alle xayun waa mid nool oo laa yamuutu aan dhimanayn qaala allaahu alla waxau yidhi tacaalaa korreeye qaala allaahu alla waxau yidhi caza waa qaalib noqdo wajalla waa weynaadaye rabbi waxau yidhi wamaa muxammadun nebi muxammed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooye wax kalaba ma ahaanin rasuulku qad khalad ay tagtay min qabli hortii alrusulu rusushii ay tagtay waa uun rasuul hortii ay rusushii tagtay ee afa in maata hadduu dhinto aw qutila ama la dilo inqalabtum ma waxaad ka noqonaysaan waa maxallul istifhaam halka istifhaamtu ay ku dhacaysaa waa inqalabtum ficilkaas marka afa in maata hadduu dhinto aw qutila ama la dilo inqalabtum oo miyaa ka laabanaysaan calaa caqaabikum cidhbihiinna korkooda miyaa ku laabanaysaan miyaa diintii ka noqonaysaan oo ridoobaysaan waman axadka yanqalib laabta ee calaa caqibayhi cidhbihiisa ka laabta falan yadura allaaha ilaahay ku dhibi maayo shay-a waxba wax alla wuxuu alla yeelayaa ma jiro wasayejzi allaahu ilaahayna waa abaalmarinayaa ashaakiriina kuwa mahadiya ee rabbi rumeeya ee qadarkiisa qaata ee aan ka hor iman ee u hoggaansama kuwa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa abaalmarinaya wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi cabdilaahi ibnu cabbaas hadalkani waa min kalaam ibnu cabbaas ibnu cabbaas wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay waa raawiga xadiidka lakaanna annaasa dadkii waxabad mooddaa lam yakuunuu inaanay ahaynba yaclamuuna kuwo ogoo garanaya annallaaha in alle ansale uu soo dejiya haadihi tani al aayata ee aayadda ah xataa talaaha ilaa u akhriya abuubakrin abuubakar wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay waxabad mooddaa dadku hore inaanay uba ogeyn aayaddan inay soo degtay ilaa abuubakar akhriyey yacni wareerkiiyo naxdintii ku dhacday sidii wax walba u ilowsiisay aayaddani hore inay soo degtay may moodeen hadda in la soo dejiyay moodeen fa talaqaaha way la kulmeen aayaddii annaasu dadkii minhu abuubakar bay kala kulmeen fa talaqaaha aayaddaas uu akhriyey abuubakar ayay la kulmeen annaasu dadkii oo minhu abuubakar bay kala kulmeen falam yusmac dabeed lamama maqalba markuu aayadda abuubakar akhriyey dabadeed basharun qof lama maqal ilaa yatluuhaa xaalu akhriyaya mooyaane qof dambe oo hadal kale laga maqliba ma jiro aayadda inuu akhriyaya mooyaane riwaayo kale waxay ahayd waxa weeyaan sidaa shanawaanigu xaashiyada hoose uu ku tilmaamayo famaa yusmacu basharun lamaba maqlayn qof aadamiya oo hadlaya ilaa yatluuhaa xaal u aayadda akhriya mooyaane qofnaba lama maqlayn wax kale ku hadlaya aayadda qiraa'adeeda iyo tilaawadeeda mooyaane bilbinaa'i lilfaacilina waa la akhriyo famaa yasmacu basharun ay bi haadihi alaaya qofba aayaddan ma maqlayn ilaa yatluuhaa inuu akhriyo mooye yacni qofkii maqlaaba wuu akhriyey hada alxadiid wuxuu tilmaamayaa dee masaa'ibta waaweyne markay dhacaan ahlulfadliga iyo dadka khayrka badan laftooda naxdinta iyo culayska musiibada iyo wareerkeedu de inuu saamaynayo oo saxaabadii rasuulka raggii rag ahaa oo cumar ku jiro dee wataa cabsidii dhimashada nebi moxamed ay saamaynta ku yeelatay ilaa cumar intuu ka dhex kacay uu yidhi carwa qofka yidhaha waxa weeyaan nebi moxamed baa dhintay abuubakar rasaanada iyo culayska iyo fadliga iyo cilmiga uu saxaabada inta kala dheeraa waxa ugu daliila markuu sidaa u yimid juuq iyo jabaq cidna uma odhan oo lamu hadal ee wuxuu galay gurigii nebigu xujratu caaisha qolkii caaisha ee nebigu sala allahu caleyh wasalam uu ku go'ay ayuu horta galay waayo dhacdada waa inuu hubsado intaanu hadal iyo ficil toona qaadin dabeed markuu nebiga maradii ku dadnayd ka fayday ee uu arkay inuu tegay oo uu dhintay ayaa intuu dhunkaday uu yidhi wallee geeridii laguu qoray waad dhandhamisay oo tu kaloo kuu hadhay ma jirto ayaa maradii uu ku celiyey dadkiina wuu soo baxay markaasuu dee dadkii dejiyo cumaroo fadhiisa uu yidhi cumar markuu maqli waayena waxa weeyaan khudbaddiibuu bilowday waayo muraacaatan lixaali isagoo dee xaalka iyo dareenka cumar ilaalinaya hadduu hadalka kusii celceliyey inuu wax kala yidhaahdo dee cabsida iyo xaaladda taagan darteed ile dadku waa bashar waa bani aadam qeybka iyo waxa maqanna ma ogee khudbaddiibuu hore ka bilowday dadkiina markiiba abuubakar bay kusoo jeetadeenoo cumar waa isaga tegeen kadib abuubakar dee khudbaddaa qaaliga ayuu jeediyey oo wuxuu yidhi war ninkii nebi moxamed caabudayeyow moxamed waa dhintay ilaahay ninkii caabudayeyowna fa ina allaha xayun laa yamuut halkaa waxa ka cad dee rasuulku sala allahu calayhi wasalam geerida wuxuu u dhandhamiyey u dhintay sida basharka iyo makhluuqaadka kaleba dee ay u dhandhamiyeen ay u dhinteen ilan kullu nafsin daa'iqatu lmowt kulluna waa cumuum bal si gaaraba ilaahay u tilmaamay innaka meyitun wa inahum meyituun marka ma dhimane waa noolyi dee waa iska khuraafo aan daliiliyo sal lahayn oo nebiga haddaad doonayso inaad ammaanto ama derajo u sheegto halkuu ilaahay dhigaa ugu filan derajey intaa uunu sheeg waxaan jirin oo kale waxa weeyaan ha marmarin marka dee xayaatada barsakha dee waa nool yahay filxayaati albarsakhiya sida kayrkiiba u nool yahay walow dee noloshiis iyo nolosha ambiyadu ay ka dhammaystirantoo akmal ay ka tahay nolosha dadka kale ama kayrkood maadaama aanay la maqaam iyo la derajo ahayn laakiin dee noloshaasi waa nolol gaaroo la yidhaha alxayaatu albarsakhiya waa nolosha qabriga oo dee khalqigoo dhanba markay dhintaan dabadeed ruuxuna intay ku soo noqoto ayaa dee imaa fii naciimin aw cadaabin waa ku nool yihiin barsakha nolosha la yidhaha xayaatulbarsakhiya oo ama way ku cadaabayihin ama way ku jannaysan yihin marka taasi waa nolol khaas ah laakiin noloshii adduunyada wuu soo dhintoo dee ma noola innaka meyitun wa inahum meyituun dabadeed aayaddan uu akhriyey ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay waxa weeyaan dee nebi maxamed inuu yahay un rasuul rusushii hore ka mid ahoo dee waxa weeyaan siday kuwii horeba u dhintay inoonuu dhimanaya aayaddaa markuu akhriyeyna saxaabadii rasuulku waxay isku taageen oy ugu hoggaansameen sidii waxaanay aayaddaa horeba u maqal iyaduna waxay deliil u tahay inqiyaadka iyo hoggaansankoodu siduu degdega u ahaa oo qofka hadday musiiba ku dhacday oo uu naxsan yihi uu murugaysan yahay iyo haddii wanaag iyo barwaaqa la kulantay oo uu faraxsan yahayba labada goorba waa inuu hoggaansamo oo marna aanu sharciga ka hor iman oo hadduu murugoonayana si sharciga waafaqsan uu u murugoodo haddii uu waxa weeyaan farxayana si sharciga waafaqsan uu u farxo can usaamata bni zaydin usaama ibni zayd waxaa laga wariyey qaala inuu yihi usaama arsalat wa xibu rasuuli illaahi wa ibnu xibihi alxibu ibnu lxibi baa la yidhaa yacni ayilmaxbuubu ibnu lmaxbuub waa kii rasuulku jeclaa kuu rasuulku jeclaana u dhalay oo isaga iyo aabbihii zaydba rasuulkaa jeclaa sala allahu calayhi wasalam marka xibuhu wabnu xibihi baa laydhaa kii uu jeclaa iyo kii uu jeclaa kuu dhalay marka usaamata bna zaydin waxaa laga wariyey qaali inuu yidhi usaama arsalat way fariin dirtay ibnatu nabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam inatiisiibaa u fariin dirtay ilayhi ay ila nabiyi nebiga ayay fariin u dirtay maxay fariintay u dirtay tahay anna bnan ay bianna bnan waxay u dirtay in inan lii aniga ii sugnaaday ayaa qubida la qabtay waa madmuunka wixii ay ku dirtay fariinta oo arsalad waa mujmal anna bnan lii qad qubid qubida faatinaana waa mufasal oo waxaa la caddaynayaa fariintu waxay tahay marka usaama wuxuu yidhi arsalad waxaa fariin dirtay ibnatu nabiyi nebiga inatiisii sala allahu calayhi wasalam ayaa fariin dirtay oo ilayhi nebiga ayay fariin u dirtay cid bay fariin u raaciso way u cid dirtay maxaanay ugu dirtay anna bnan inan lii aniga ii sugnaaday ayaa qubida la qabtay ee fa'tinaa noo kaale rasuulkii allow waa fariintii waxay tidhi inankaygiibaa la qabtay ee noo kaalay fa arsala dabeed nebiguna wuu u soo fariin diray yuqri'u xaal uu ku akhriyaya assalaama salaamta oo horta uu salaamayo oo wayaquulu uu ku leeyahay inatiisii inna lilaahi alle ayuu u sugnaaday maa akhada wuxuu qaatay walahu alla unba iskale maa actaa wuxuu bixiyey wa kullun tanwiintu waa tanwiinulcibad oo idaafadiibay beddel ka tahay ay wa kullun min alakhdi waalcataa ama wa kullu shayin shay walba marka waxaa la caam yeelay wax walbana waa maxay ay wa kullun min alakhdi waalcicaa mid wal oo qaadashada iyo siinta ka midihi cindahu ilaahay agtiisu ahaaday biajalin muddo ayaanu ku sugnaaday muddada oo musaman la magacaabay mid wal oo qaadashada iyo bixinta ah ajal iyo muddo la magacaabay oo loo qoondeeyo aanu dhaafayn buu leeyahy oo wakhtiguu rabbi ugu talagalayba wuxuu ku siinaya uu ku siinayaa markuu ugu talagalayna wuu kaa qaadanayaa wax walba waa muddo la cayimay oo aanu dhaafayn buu leeyahy faltasbir ha sabirto oo wal taxtasib ilaahay agtiisa ha ka ajar dalabto oo ajarkana alla agtiisa ha ka xisaabsato fa arsala dabeed way u soo fariin dirtay inatii nebigu ilayhi nebiga ayay mar labaad u soo fariin dirtay tuqsimu xaal ay ku dhaarinaysa calayhi nebiga laya'tiyannahaa inuu u yimaado oo u yimaado mar labaad bay fariintii cid kale u soo dirtay iyadoo leh waxa weeyaan iyadoo ku dhaarinaysa inuu u yimaado oo wallaahi inaad noo iman leh ama allaan kugu dhaarinee noo kaalay fa qaama dabeed nebigu waa kacay markii labaad ilen waa la dhaariyo waa ibraarulqasam uu u samafalayaa si aanay ugu dembaabin dhaarta ee fa qaama dabeed nebigu waa kacay walxaal macahu la jirkiisana u ahaaday sacad ibnu cubaada sacad ibnu cubaada iyo wa mucaad ibnu jabalin mucaad ibnu jabal iyo wa ubay ibnu kacbin ubay ibnu kacab iyo wa zayd ibnu haabitin zayd ibnu haabit iyo wa rijaalun rag nebiga oo raggaasi la socdaan baa kacay fa rufica dee meesha waxaa ku jira waa la gooyo waa la soo gaabsadee dee way socdeen ilaa ay gaadheen inatii nebiga iyo ilmihii yaraa ee sakaraadka ahaaba dabeed maxaa dhacay fa rufica dabeed waxaa loo soo kor yeelay ilaa rasuulillaahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam assabiyu ilmihii yaraa baa loo soo kor yeelay walxaal nafsuhu naftiisu tataqacqacu taqacqacu oo ta'keliya iyo tataqacqacu oo laba ta'ooda sida inoo qoran labaduba ay soo aragtay marka waxaa loo soo kor yeelay rasuulka ilmihii yaraa oo ilmihii yaraabaa loo soo kor yeelay walxaal nafsuhu ilmaha yar naftiisii tataqacqacu ay dhaqdhaqaaqayso oo dee yacni qiriricdii iyo sakaraadkii u dambeeyey ay tahay ay sii dhaqdhaqaaqayso qaala waxa uu yidhi waa arraawi can usaama raawiga usaame ibnu zayd ka warinayaa waxa uu yidhi xasibtu waxaan u maleeyoon filayaa annahu usaama qaala inuu yidhi waxaa ilmaha yar loo soo kor yeelay rasuulka iyadoo naftiisu ay dhaqdhaqaaqayso oo ka'annahaa aad mooddaba naftiisaa shannun qarbad aad mooddo yacni waa sibraarka haragga ka samaysanee biyaha ayay ku shuban jireen marka macnaha naftu siday yacnii u dhaqdhaqaaqayso iyadoo qarbadkaa yare biyuhu ku jiraan aad mooddo fa faada dabeed way burqatay caynaahu ay dumuucu caynayhi nebiga sala allahu calayhi wasalam labadiisa indhood ilmadoodii baa burqatay sidaa yani waxa weeyaan u ilmeeyey ilmadii baa soo daadatay fa qaala sacdun dabeed sacd ibnu cubaada waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow maa haadaakani waa maxay waa maxay ilmadani fa qaala dabeed nebigu wuxuu yidhi haadihi tani ilmadani raxmatun waa naxariis naxariista oo jacalaha allaahu alla u yeelay fii quluubi cibaadih addoommadiisa qalbiyadooda u yeelay fa innamaa yarxamu allaahu allah waxa uu u naxariistaa uun min cibaadihi addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin alruxamaa kuwa naxariista uunbuu rabbi u naxariistaa hada alxadiid waxaa ku sugan waxa weeyaan dee qofka dhimanaya ama sakaraadka ah iyo qofkan kaleba waxyaabaha lagu waaninayo ee qofkii soo booqday uu odhanayo ayaannu ka qaadanaynaa marka ibnatu nebiyi waa la ijmaaliyo lama caddayn waa zaynab ayaa la yidhi inatan nebiga u fariin diratay ina nebi maxamed ahayd zaynab bay ahayd inankuna caliyu bnu abilcaas ayuu ahaa markaa waxay ku tidhi rasuulkii allow inakaygii waa la qabtay ee ii kaalay oo haddii la qabtay ilayn isagoo noolbaabuu tegay qubido maxaa loo leeyihi sharnuubigu xaashiyadiisa ee mukhtasarka uu ku sharxayo wuxuu odhanayaa anna bnan lii qubida ay akhada fi nasci macnaha wuxuu gudagalay naftii in laga siibo ka siibiddii ama nafta ka saariddii naftu way ka gurmasaa sooma nidhaahno marka u dambaysa marka maaha dee way kaba baxday ilaa hadday ka baxday meyd buu noqon lahaay oo naf dhaqdhaqaaqdaba ma lahae waa ay akhada fi nasci wuxuu gudagalay siibiddii nafta laga siibayo wuu sakaraadaya macnuhu weeyaan wuxuu idhi sharnuubi bidaliili qowlihi wa nafsuhu tataqacqacu in siibitaankii nafta laga siibayo uu gudageleen weli laga siibin waxaaba u daliilo caddaynaysa xadiidka laftiisa waxaa ku jira wa nafsuhu tataqacqacu iyadoo naftiisa ay dhaqdhaqaaqayso dee markaa waa nooli markaa qubida waa la qabtay maahee qabashadii buu gudagalay weeye shanawaaniguna wuxuu odhanayaa ay fii xaali alqabdi wa mucaalajati aruuxi laa annahu qubida bilficli xaaladii qabashada ee ruuxdiiyo nafta laga saarayuu gudagalay waaba la qabtay ficil ahaan maaha macnuhu ficilka maadina bimacna almudaaric waa loo adeegsadaa luqada carabiga oo qubida bimacnaa yuqbadu ayaa loo macnayn karaa le mudaaric waa wax istiqbaaliyon weli dhicin laakiin qubida waa wax laga farxashay marka waa maadi bimacna almudaaric baa la odhan karaa oo anna bnan lii qubida ay yuqbadu la qabanayo oo xaaladii qabashada ku jira yacnii inankaygii ayaa la qabanayaa oo macnaha xaaladii qabashada nafta ku sugane isoo gaadh ayuu macnuhu noqonaya nebigu salaam buu u diray fa arsala yuqri'u salaama fawaa'idka xaafid ibnu xajar uu xadiid ka soo saaray waxaa ka mid ah taqdiimu salaami qabla alkalaam intaanad wax kala gelin horta inaad salaanto qofka markaa nebigu intaanu fariintii ka jawaabin horta fa arsala yuqri'u salaama salaam buu u diray waayo assalaamu qabla alkalaami kadib wuxuu yidhi inna lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullun cindahu biajalin musamaa faltasbir waltaxtasib hadalkaasina yacnii isagoo dee ilmihii muxtadara oon weli nafta laga qaban wuxuu ugu diray haddana sabirsiis inuu ruuxu usii diyaargaroobo maa bacda alixtidaar oo qabashadii ah haddee weli lama qaban oo waa muxtadar waa lagu soo xaadiray naftii waa laga qabanaya weli se lagama qaban waxaanu ku leeyahay wixii la odhan lahaa marka nafta la qabta wixii la odhan lahaa buu ku yidhi waa diyaargarayn loo sii diyaargaraynayo qofku musiibada ku soo dhow inuu usii diyaargaroobo ilaahay wuxuu kaa qaatiyo wuxuu ku siiyaba isagaa iskale sabir waana hadalka qofkii dee meydku ka dhintay tacsiyada sharcigii waa taa in hadalkaa lagu yidhaah inna lilaahi maa akhada walahu maa actaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamma faltasbir waltaxtasib qofkii musiibada ku dhacday ama meydku uu ka dhintay inaad intaa ku tidhahdaa sunna ah ma aha se tacsiyadu wax gobol saddex maalmood guriga la dhigo laydhaa maanta la laabaya bal waxa weeyaan min anniyaaxati cala almeyit ayay culimmadu ku tiriyeen waana manhi oo wax la diiday in gurigii laga dhintay loogu soo kulmo loogu soo ururo si cunto loo samaysto oo waxa weeyaan dadku ay saddex maalmood un laystaba socdo gurigaa la fadhiyo hadigii iyo sunnahii nebigana waa khilaafsan tahay oo aalu jacfar nebigu markii jacfar ay geeridu ku timid isnacuu liaali jacfara tacaaman fa inahu ataahu maa yashqaluhu wuxuu yidhi war ree jacfar cunto u sameeye waxa u yimid wax mashquuliye markaa dadka musiibadu ku dhacday iyagaa mudan in wax loo sameeyo oo la caawiyo laakiin iyaga cunto in loo doontaa maaha munaasab diin iyo sunnana maaha oo wax la caadaystay uun caadooyinka geerida axanka iyo fidaha iyo kulanka guriguna waa bidaca iyo waxyaabaha manhiyaadka ee muxaramaadka ah ee ummaddeenna weli baaqi ku sii ah bidaca qaarkood aad bay u daba dheeryihiin oo siday ku baaba'an way adagta sida bidcada geerida iyo janaa'iska weli waa bidaca aan baabi'in ilaa man raxima allah wa qaliilun maahu bidac fara badani way baabeenoo dadku waa iloobeen laakiin maanta qof markuu dhinto markaaba dusuuddaa lala soo yaacaya sayladii baa la tegaya hadda inuu gaajo u dhintaaba laga yaaba war looma hayn markuu bukay marka taasi waa tacsiyadii sharciga ahayd inna lilaahi maa akhada walahu maa acطaa mar labaad bay ku soo celisay waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa kamaalu tasliimi lirabbi alcaalamiin nebigu sida dhammayska tiranee alle ugu hoggaansanaa qadarkiisa oo yacni argagax iyo cabsi iyo xataa dee isagoon uba soo dhaqaaqin unbuu tacsiyadaa u diray waa kamaalu tasliim hadduu qaata iyo hadduu daayaba hadda waa inaku awooga u ahaa hadduu qaato iyo hadduu daayaba allah iskale marka waxay tilmaamaysaa kaa dadka ugu jeceshay hadduu yahay dee inaanad argagax iyo dhul- dhulka isla dhicine inaad ogaato waxaan markii horeba allah ku siiyey ammaanadiisina wuu la noqday miyaad ku haysataa mar labaad bay ku dhaarisay inuu u yimaado markii labaadde waa u soo kacay iyadoo rag saxaabadii la mid a ay la socdaan sabigii markaa waxaa loo soo koryeelay isagoo dee sakaraadkii u dambeeyey ku jira markaa nebigu waa ilmeeyey sacad baa yidhi maa haada sacad wuxuu maa haadaa u leeyihi waayo wuxuu garanayaa dee axaadiistii ku soo aroortay yucadabu lmeyitu bibukaa'i ahlihi ama bimaa niixa calayh axaadiis saxiixa ku soo aroortay meydka in lagu cadaabayo oohinta ehelkiisu ay u ooyaan ama ay u barooranayaan dee markaa markuu ilmadii arkay buu yidhi yaa rasuul allah soodigii baroortiiyo oohinta noo diiday waa maxay ilmadan dabeed nebigu wuxuu yidhi isku mid ma aha haadihi raxmatun jacalaha allahu fii quluubi cibaadi fa inamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa ilmadan aad arkaysee qubanaysee dareeraysaa wuxuu yidhi waa naxariis ilaahay cidduu doonay addoommadiisa ka mida qalbigooda uu geliyo waayo alla addoommadiisa wuxuu naxariistaa kuwa iyagu naxariista un aljazaau min jinsi alcamal waa jazaa'an wifaaqan fakamaa tadiinu tudaan faman raxima ruxim marka wuxuu nebigu tilmaamayaa qaylada iyo baroorta iyo dhulkoo la isla dhaco iyo maryahoo la jeexjeexo dee wax xaaraana wey min amri iljaahiliya laakiin ilmadu iyadu waa raxmad waayo qaylo iyo dhawaaq iyo baroor ma ah ilmaasaa usoo daatay waa raxma ilaahay cidduu doona qalbigooda uu geliyo halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa yacni ra'fada iyo raxmadu waa sifo wanaagsan ilaahay waa raxmaan waa raxiim addoommadiisa kuwa raxmadda ku sifaysanna waa u naxariistaa rabbi shurnuubi waxa uu ka odhanayaa xaashiyada wa fiihi targiibu fi shafaqati calaa khalqi illaahi waalraxmati lahum waxaa ku sugan xadiidka boorin laysku boorinayo oo laysku dhiirigelinayo ama laysjeclaysiinayo ilaahay khalqigiisa in loo dabacsanaado oo loo naxariisto waltarhiibu min qasaawati alqalbi wa jumuudi alcayn iyo cabsigelin layska cabsigelinayo oo laysu diidayo laysagana digayo qalbi qallaylka iyo ish oo angegto oo abaarowda wa jawaasu lbukaa'i min hayri nawxin wa naxwi iyo oohinta waa ilmadaa qubanaysa inay bannaan tahay qaylo iyo dhawaaq la'aan iyadoo qaylo iyo dhawaaq iyo dhul isla dhacaanu jirin oohintaa ilmadaa dareeraysaa wax bannaan inay tahay marka ruuxu waxaa la yidhaha bukaagan waa bukaau raxma ila oohintu siyaabo badan bay ku timaada marka qofka walaalkaya muslimka ah dhibka soo gaadhay ama dhimashada soo gaadhay ama dhaawaca soo gaadhay raxmatan bihi adoo u naxariisanaya qalbigaagu inuu u dabcuu ilmeeyo waa bukaau shafaqa wa raxma waana sifo wanaagsan oo dee dadkuna waa kala qalbi nugul yahay oo waa kala naxariis badan yahay qofbaa meyd hadduu ka tallaabsanayo aan jixinjixayn qofna hadduu arko indhaha ma saari karaya ama dee ilmadu way ka soo qubanaysaa marka waa riqada iyo dabaca qalbiga iyo indhaha oo dadku ay ku kala duwan yihiin xagga baroorta ama oohinta mar haddaanu meydku isagu ficilkan samaynayn ilan waxa weeyaan waan laysa lilinsaani ilaa maa saca walaa tasiru waasiratun wisra ukhra qofku wanaagna wuxuu sameeyo unbaa laga abaalmaryaa dembina wuxuu isagu gelunbaa laga gooyaa oohinta ehelkiisa maxaa loogu cadaabayaa waa hadduu raalli ka ahaa ama uu dee dardaarmay ilan jaahiliyadii horeaba odhan jirtay markaan dhinto si fiican iigu baroorto ma- yacni maxaasintaydiiyo wanaaggayga tiriya marka waa qofkii sidaa ku dardaarmee isagu doonaya raallida ka ah ka lagu cadaabaya ka laakiin si aan warbowhayn ama si aan raallidaba ka ahayn dee lagu cadaabi maayo ruuxa muslimkiina inuu raxiim noqdo waa sifo wanaagsan oo aad iyo aad u fiican si rabbi kuugu naxariisto waayo allaahu yucaamilu cibaadahu bimaa yucaamilu bacduhum bacda ilaahay addoommadiisa wuxuu kula dhaqmaa un iyagu waxay iskula dhaqmaan oo hadday isu naxariistaan wuu u naxariistaa hadday iscafiyaan wuu cafiyaa hadday iyagu isciqaabaan oo isku adkaadaanna ilaahay waa ciqaabaa oo waa ku adkaadaa can samura ibni jundub jundab bilfatxi waaldammi labadaba waa loo dabdiyey oo waa loo xarakeeyey daalkii samura ibnu jundub ama jundab waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana nebiyu nebigu waxau ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa sallaa marka uu tukado salaatan salaad aqbala mid nala soo qaabila calaynaa annaka biwajhi wejigiisa ayuu nala soo qaabili jiray oo marka uu salaamo naqsado waa soo jeesan jiray faqaala dabeed waxau odhan jiray hal ra'aa ma arkay minkum xaalu idinka idinka mid yahay axadun qofna alleylata xalay ru'ya arriya ma arka qaala markaa waxa uu yidhi fa in ra'aa hadduu arko axadun axad ru'ya riyo hadduu arko qasahaa nebiga waa uga qisoon jiray waraawigu yidhi haddii markaa midkaayo uu riyo arko dee nebiga waa u sheegi jiray fa yaquulu dabeed nebigu wuxuu odhan jiray maa shaa allaahu alla waxa uu doono an yaquula inuu yidhaahdo dabeed nebigu wuxuu odhan jiray wixii alla uu doono inuu yidhaahdo oo dee wuu cabiri jiray riyadaasi waxay tahay ayuu u caddayn jiray oo u cabiri jiray oo tafsiirkeeda u tilmaami jiray fasa'alanaa dabeed wuuna weydiiyey buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam yowman maalin buuna weydiiyo faqaala wuxuu yidhi waa mas-uulkii wuuna weydiiyey waa mujmal mufasalkiina faqaala waa su-aasha caynteedii marka fasa'alanaa waana weydiiyey nebigu yowman maalin oo faqaala dabeed wuxuu ku yidhi su-aashiisii oo uuna yidhi hal ra'aa miyuu arkay minkum xaalu idinka idinka mid yahay axadun qofna alleylata xalay ru'yaa riyo miyuu arkay qulnaa waxaanu ku nidhi laa maya qaala nebigu wuxuu yidhi laakinii ha yeeshe anigu ra'aytu waxaan arkay alleylata xalay rajulaani laba nin labada nin oo atayaani ii yimid oo fa akhadaa dabeed waxay qabteen biyadii gacantayda fa akhrajaanii dabeed waxay ii saareen ilal ardi dhulka xaggiisii dhulkii almuqadasati ee la tahire waa dhulkii shaame fa idaa rajulun waaba iyadoo nin idaadu waa idaadii fujaa'iyad ahayd sidaaday dhulka ay igu saareenba markiiba waaba nin ninkaasoo jaalisun fadhiya iyo wa rajulun nin kale ninkaasoo qaa'imun taagan kaa taagan oo biyadihi gacantiisa uu ku sugan yahay kalluubun yacni kaasoo gacantiisa ay ku sugan tahay kalluubun bir waxa weeyaan xagga madaxa kasoo qoolaaban oo kasoo qalloocda waa bir xagga sare kasoo qalloocdo saa wax loogu soo qabanayo qabata ah marka waxa uu yidhi faidaa rajulun jaalisun waaba nin fadhiya iyo wa rajulun nin qaa'imun dul taagan kaasoo biyadii gacantiisa uu ku sugan yahay kalluubun bir xagga sare madaxa kasoo qalloocda birtaasoo qoolaaban oo min xadiidin xadiida ama bir ah qaala waxay yidhahdeen bacdu asxaabina bukhaari baa leh asxaabteeda barhkood waxay yidhahdeen waa bacdu asxaabi lbukhaari can muusa muuse iyagoo ka sheegaya waa sheekhii bukhaari uu ka warinaya min shuyuukhi lbukhaari muusa bnu ismaaciil marka macnaha isagan ka maqalee asxaabtiisa barh ka mida uga sheegay maqal la-aantaasina dee waxa weeyaan dee riwaayaad kale iyo meelo kale ayaa ay ku xidhiidhsantaho xadiidka waxba yeeli mayso markaa bukhaari wuxuu yidhi qaala bacdu asxaabinaa asxaabtayada barhkood waxay yidhaahdeen waa bacdu asxaabi lbukhaariye can muusa muuse waxay ka yidhaahdeenoo macnaha ay ka soo xigteen iyagoo muuse ka sheegaya waa muusa bnu ismaaciil oo min shuyuukhi lbukhaari ahi annahu in ninkaa taagani yudkhiluhu birtaa madaxa ka soo qalloocda uu gelinayo fii shidqihi ninka fadhiya daankiisa ama qowlalkiisa oo shidqigu waa halkaa waxa weeyaan qowlalka ayuu kaga bilaabayaa saasuu u wadaya ilaa qadaadka marka waxaa bacdu asxaabina ay ka sheegeen min bukhaari yidhi muusa bnu ismaaciil annahu waa rajulka qaa'imka yudkhiluhu waa kalluubka waa birta fii shidqihi damiirku waa ninkii fadhiyey ee la cadaabayey marka waxay ka sheegeen annahu ninka taagan ee birta xadiidkaa gacanta ku haystaa yudkhiluhu waa kalluubkiibu damiirku u noqonayaa birtaa inuu gelinayo fii shidqihi fii shidqi rajuli ljaalis ninkan fadhiya qowlalkiisa ayuu birtaa soo qolaaban halkaa ka sudhaya uu ka gelinaya xataa yabluqa ilaa uu gaadho qafaahu qadaadkiisa wuu ku jeexayaa siduu u wado qadaadka ilaa uu jeexitaanka gaadhsiiyo uma yafcalu dabeed wuxuu ku samaynayaa bishidqihi qowlalkiisa alaakhari ee kalena midla daalika sidaasoo kaleo isagana halkaa intuu kaga bilaabo ayuu qadaadka gaadhsiinayaa wayaltaimu waa bogsanayaa oo waa isku imanayaa shidquhu qowlalkiisan haadaak ee kan ah almashquuqu awalan buu u jeedaa kii markii hore la jeexay wuu isku sii tegaya wuu sii bogsanayaa fa yacuudu dabeed wuu ku soo noqonayaa ninkii oo fa yasnacu wuxuu ku samaynayaa milahu sidii oo kale sidii markii oo kale ayuu ku samaynayaa oo bartaa intuu kaga qabto qowlalka ayuu qadaadka ku geynayaa qultu waxaan idhi buu nebigu yidhi maa haadaakani waa maxay qaala waxay idhahdeen intaliq soco oo tag fantalaqnaa dabeed waannu tagno waa soconnay xataa ataynaa ilaa nuu nimid calaa rajulinin ninkoo mudlajicin u jiifa calaa qafaahu qadaadkiisa iyo wa rajulun nin qaa'imun taagan calaa ra'sihi madaxiisa taagan bifihrin dhagax weyn oo sacab buuxisana la taagan yacnii dhagaxa weyne waraabatuurka ee marka saa loo qabto sacabka buuxiya weeyaan fihrigu aw sakhratin ama dhagax weyn oo sallaxa madaxiisa la dul taagan fayashdakhu ninkaa ninka qadaadka u jiifa dhagaxa weyne sallaxaa la dul taagani fayashdakhu wuxuu ku bashaaqayaa bihi dhagaxa weyn ra'sahu madaxiisii ayuu ku burburinayaa fa idaa darabahu dhagaxa marka uu ku dhuftuu ku bashaaqo tadahdaha alxajaru dhagaxii wuu wilaanwilanayaayo xaggaasuu soconaya markaa tadahdaha waa bimacnaa tadaxraja wasnan wa macnan markaa tadahdaha alxajaru dhagaxii baa wilaanwilanaya markuu madaxii kaga bashaaqiyu ku dhufto fandalaqa dabeed ninkii waa u tegayaa ilayhi dhagaxi liyaahudow si uu soo qaato falaa yarjicu kumaba soo noqonaya ilaa haada ninkani uu madaxiisa burburiyey xataa yalta'ima ilaa uu sii bogsadaba ra'su madaxiisu oo wacaada uu noqdo ra'su madaxiisu kamaa huwa siduu ahaa uu ku noqdo caadadani waa bimacnaa saaro oo waa sayruuradii fa caada dabeed waa ku soo noqonayaa tanna waa rajacadii oo waa min alrujuuc fa caada dabeed waa ku soo noqonayaa ninkii ilayhi ninkii uu madaxa ka bashaaqinayuu ku soo noqonayaa oo fa darabahu dhagaxii buu ku dhufanayaa yacnii ninkaa dhagaxaa weyn intuu ku sii daayuu madaxiisa ku bashaaqiyuu ku burburiyo ayuu dhagaxii wilaanwilanayaa dhagaxiibuu intuu ka daba taga soo qaadanayaa oo intuu dhagaxa ku maqnaabaa madaxii sidiisii ku soo noqonaya haddana wuu ku celinayaa qultu waxaan idhi man waa ayo haadaa kanna kanna waa ayaan ku idhi qaala waxay gu yidhahdeen labadii nin intaliq soco fandalaqnaa waa soconno waa tagnay ilaa saqbin god xaggii ayaannu tagnay godka oo mihli tannuuri moofada oo kale ah godka oo aclaahu xaggiisa sare dayiqun u cidhiidhi yahay wa asfaluhu xaggiisa hoosena waasicun u ballaadhan yahay godkaasoo yatawaqadu huraya oo macnaha shidmaya taxtahu hoostiisa godkaasoo yatawaqadu huraya huwa godku taxtahu hoostiisu ay huraysa naaran min jihati naar dab ahaan waa tamyiis yacni maxaa ka huraya godkaasoo hoostiisa dab iyo holac uu ka hurayo faydaqtaraba marka uu soo dhowaado holacaas ee ololkii kor u soo dhowaado irtafacuu waa soo kor noqonayaan xataa kaaduu yacni waxa weeyaan dadkii ku jiray dee halkaas ayaa soo kor noqonaya xataa kaaduu ilaa ay ku sigtaan an yakhrujuu inay soo baxaan fa idaa khamadat marka ay xasisho dabkuna ee ay yaro degtana rajacuu way ku noqonayaan fiihaa naarta dhexdeedii guntii bay dib ugu noqonayaan wa fiihaa naartaa dhexdeeda waxaa ku sugan rijaalun rag iyo wa nisaa'un dumar curaatun qaaqaawan godkaa moofada la mooda ee korka ka cidhiidhigaa hoostana ka ballaadhan dabkuna ka holcayo holacaasi markuu soo dhowaado rag iyo dumar qaaqaawan baa ku jira e kor bay soo noqonayaan ilaa ay kuba dhowaadaan inay bannaanka godka uga soo baxaan oo dee holacaa iyo olalkaa kor u soo baxay bay soo raacayaan marka uu yaro dama ama xasilo ee uu olalkii holacii badnaa hoos yor noqdana guntii bay dib ugu noqonayaan faqultu waxaan idhi buu yidhi man waa ayo haadaa kanna kanna waa ayo yacnii arrinkani waa sinfigaa loo jeedaa dee waaba jamac rag iyo dumar badane ismu ishaaraha mufradka ah waa bimacna aljinsi wannawc oo noocanna waa ayo kale ka dhigantay ama sinfiganna waa ayo oo mufradku wuxuu ku dhacayaa bimacna sinfi aw innawc nooca iyo sinfigana dee afraad badan baa ku guda jirta oo koobsanaya marka qoladanna yay ahayd weeye man haadaa qof keliya maba ahaaye qaala waxay yidhahdeen intaliq soco bay yidhaahdeen soco fandalaqnaa waa soconno waa tagna xataa ataynaa ilaa aan u nimid calaa nahrin tog toggaasoo min damin dhiig ah togoo fii dhexdiisa uu ku sugan yahay rajulu nin ninkaoo qaa'imun taagan calaa wasadi nahri togga bartankiis qaala wuxuu yidhi yaziid ibnu haaruuna yaziid ibnu haaruun iyo waa wahab ibnu jariirin wahab ibnu jariir can jariir ibni xaazimin waxay ka soo wariyeen labaduba jariir ibnu xaazim wa calaa shati nahri webiga dacalkiisa iyo koonihiisana waxaa ku sugan rajulu nin ninka oo beynayeeday hortiisa ay ahaadeen xijaaratun dhagaxaan fa aqbala arajulu ninkii ayaa soo qaabilaya alladii ninkaasoo fi nahri webiga dhexdiisa ku jiray ayaa soo qaabilaya oo doonaya dee inuu soo baxo fa idaa araada markuu doono an yakhruja inuu ninkaasi soo baxo ramaa wuxuu ku ganayaa alrajulu ninkii webiga dacalkiisa taagnaa bixajarin dhagax buu ku ganayaa fii fiihi afkiisa dhexdiisa ayuu dhagax kaga dhufanaya oo ku ganayaa yacnii ninkaa webiga dacalkiisa taagan ayaa kii webiga ku jira inuu soo baxa doonay afka dhagax ka gelin oo kaga dhufanaya faraddahu dabeed wuxuu ku celinaya xayu kaana halkuu ahaa bartii buu dib ugu celinaya fa jacala waxa uu gudagalayaa markaa ninkaa webiga dacalkiisa joogaa kullamaa jaa'a mar kastuu yimaado ninkan webiga ku jira liyakhruja si uu u soo baxo ramaa mid ku gana ayuu gudagalayaa kaa webiga dacalkiisa taagani fii fiihi kan webiga ku jira afkiisa mid ku gana ayuu gudagelayaa bixajarin dhagax mid ku gana inuu yahay fajacala markaa waxa uu gudagelayaa ninkaa webiga ag taagani kullamaa jaa'a markastuu kan webiga ku jiraa u yimaado liyakhruja si u soo baxo ramaa mid ku gana ayuu gudagelayaa u ahaanayaa fii fiihi afkiisa dhexdiisa ku gana bixajarin dhagax ninkaa webiga ag taagani mar kastoo kan ku jiraa uu doono inuu soo baxo wuxuu ahaanayaa mid afkiisa dhagax kaga dhufta fayarjicu dabeed wuu ku noqonayaa ninkaasi kamaa kaana siduu ahaa unbuu dib ugu noqonaya halkuu ka yimid uu dib ugu laabanaya faqultu waxaan idhi maa haadaa kanna waa maxay qaala waxay yidhahdeen intaliq soco fantalaqnaa waa soconay xataa ataynaa ilaa aan uu nimid ilaa rawdatin khadraa beer cagaaran beerta oo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay shajaratun geedgeedda oo cadiimatun weyn wa fii aslihaa geedda gunteeda ama jiriddeeda hoosena waxaa ku sugan shaykhun oday wa sibyaanin iyo car wa sibyaanun iyo carruur yalcabuuna ciyaaraya waydaa rajulun waaba iyadoo ninna qariibun uu u dhow yahay min ashajarati geeddan ninkaasoo beyna yadayhi hortiisa uu kusu ay ku sugan tahay naarun dab naarta oo yuuqiduhaa uu hurinayo ama uu shidayo geedkana waxaba ku dhow nin dab iyo naari hortiisa ay ku sugan tahay dabkaasoo uu shidayu waxa weeyaan hurinayo waxauu rasuulku yidhi fasaciidaa dabeed waxay ila koreen bi aniga ashajarata geeddii bay ila koreen labadii nin fa adkhalaanii dabeed waxay geliyeen daaran daar daartaoo lam ara aanaan arag qatu hore weligee aanan u arag axsana wax ka qurux badan minhaa daarta daartaasoo fiihaa dhexdeedana ay ku sugan yihiin rijaalun rag raggaasoo shuyuukhun odayaala iyo wa shabaabun dhallinyar iyo wa nisaa'un haween iyo wa sibyaanun carruur uma akhrajaani dabeed way iga bixiyeen minhaa daartii quruxda badnayd way iga bixiyeen fasaciidaa dabeed waxay ila koreen bii aniga ashajarata geeddii bay ila koreen fa adkhalaanii dabeed waxay geliyeen daaran daar daarta hoye iyadoo axsanu kaba qurux badan waa afdalu kana fadli badanba minhaa daartii hore taasoo fiihaa dhexdeedana ay ku sugan yihiin shuyuukhun odayaaliya wa shabaabun dhallinyar qultu waxaan idhi tawaftumaani alla ilahay waadii wareejiseen alleylata caawa meel walba i marise eh fa akhbiraanii bal iiga warrama camaa ra'aytu waxaan arkay qaala waxay yidhaahdeen nacam haa waannu kaaga warrami ama aladii kii miyaa ra'ayta waad aragtay yushaqu iyadoo la jeexaya shidquhu qowlalkiisa fakadaabun been badana weeyi kaasoo yuxadisu ku warrama bilkadbati beenta oo fa tuxmalu laga xambaara canhu isaga beentii laga qaado xataa tabluqa ilaa ay gaadha al aafaaqa jihooyinka bari iyo galbeedba ay ku baahdo fa yusnacu dabeed waxaa lagu samaynayaa sidaa aad aragtay bihi isaga ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamada waa cadaabuulqabri eh oo xayaatulbarsakh buu ku jiraaye ilaa inta suurta laga afuufayo qiyaamada laga gaadhayo sidaasoo abada'a weeyi saas uu cadaabnaanaya sidaasa lagu samaynaya waladii kii ra'ayta waad aragtay yushdahu iyada oo la bashaaqayo la burburinayo ra'suhu madaxiisuna farajulun waa nin kaasoo callamahu allaahu alla uu baray alqur'aana qur'aanka oo fanaama ka seexday canhu qur'aankii bileyli habeenkii ka seexday oo walam yacmal aan ku camal falin fiihi qur'aanka binnahaari maalintiina yufcalu bihi isna sidaasaa lagu samaynayaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamada laga gaadhayo waladii kii ra'ayta waad ku aragtay fi saqbi godka dhexdiisa waa moofadii eh alladiina mawsuulku waa cumuumo yacni mufradku yacni waxba hayeegina macnaha jamacoo noocii oo dhan buu caam yeelaya rag iyo dumarba kuwii waxa weeyaan halkaa lagu cadaabayay marka waladii kii ra'ayta waad ku aragtay fi saqbi godka dhexdiisa kuwaad ku aragtay ololkaana fa hum iyagu azunaatu kuwii zinaysanaya weeyaan wa ahlu zina kuwii adduunyada ku zinaysan jiray weeyi waladii kii ra'ayta waad ku aragtay fi nahri webiga dhexdiisuna faaakilu riba yacni waxa weeyaan ribada kuwii cunayay weeyi faaakiluu iminka waa la jamciyey waayo alladiida ayaa lafdigu mufradba ha noqdee macnaha jamc ka ah oo mawsuulka dee cumuum faa'iideynaya ila waa jinsigii waxaa samaynaya oo dhan sidaasaa faaakiluu waladii ra'aytahu fi nnahri kii aad ku dhex aragtay webiga dhiigga ana faakilu ribaa noocaa iyo sinfigaasina ilan jamcu nooc ahaan buu ugu noqonayaaye faaakilu ribaa waa ribada kuwii cuni jiray washaykhu odayga fii asli shajarati geedda gunteeda ku suganna ibraahiimu waa ibraahiim wasibyaanu caruurtuna odaygaasi markaa waa nebi ibraahim wasibyaanu carruurta xawlahu hareerihiisa ahaatina fa awlaadu nnaasi dadka carruurtoodii weeyi waaladii ka yuuqidu shidaya annaara dabkana fa huwa isagu maalikun waa malagii maalig oo khaasinu nnaari naarta mas-uulkeedii furaheeda hayay ee ilaalinteedii arrinkeeda alla u egmaday weeyi wadaaru daartii aluulaa ee hore allatii taasoo dakhalta aad gashayna aljannatu jannadii weeyi daaru caammati lmu'miniina ka beddelo mu'miniinta guud ahaan daartoodii weeyi ama ku bayaami oo jannadii weeyi daaru caammati lmu'miniina mu'miniinta guud ahaan ama caam ahaantooda daartooda ahayd wa amaa haadihii tani miyaa addaaru ee daartee ta hore kaba qurux badan fa daaru shuhadaa'i kuwii ilaahay dartii u soo shahiidee loo dilay daartoodii weeyi waana aniguna jibriilu jibriil baan ahay wahaadaakana miikaa'ilu waa miikaa'iil labada nina caaw oo dhan ku wadaana waa laba malagoo waa anoo jibriil iyo kaasoo miikaa'iil ah farfac kor u qaad nebi maxamedow ra'saga madaxaaga farafactu kor baan u qaaday baa rasuulku yidhi ra'si madaxayga faydaa fowqi waaba iyadoo korkayga uu yahay midlu saxaabi daruuro oo kale wax ah ay iga sarreeyaan qaala waxay yidhaahdeen daaka kaa fogi waa bucdiye mansilatu mansiluka waa gurigaagii janno kaa fogeed arkaysaa gurigaagii janno weeyi faqultu waxaan yidhi dacaanii haddaba idaaye adkhul aan gale mansilii gurigayga dee haddaba iga tago idaaye gurigaygaa janno aan gale qaala waxay yidhaahdeen innahu ina alamra washaana xaalku wuxuu yahay baqiya waxa ku adhay laka adiga cumrun cumri cumriga oo lam tastakmilu aanad dhammaysan falow istakmaltahu haddaad cumrigaa dhammaysato atayta waad iman mansilaka gurigaaga waad imanow waad geli xadiidkan dheer arrimo fara badan oo muhiima ku jira waxaa ka mid a ahmiyatu ru'ya bisu'aali canha wa fadli tacbiiriha ahmiyadda uu leeyahay xadiidkani waxaa ka mid a muhiimadda ay riyadu leedahay oo inay muhiim tahay waxa kuugu daliila su-aasha uu nebigu weydiinayo marka uu tukado war yaa xalay riyooday iyo fadliga ay leedahay riyada in la fasiro dadka loo cabiro oo loo caddeeyo hadba waxay ka hadlayso idaa sallaa salaatan waa la idlaaqay riwaayaadka qaarkood salaat alghadaa salaadda aroorti waana sida u badantoo dee salaadda subax ayuu weydiin jiray war xalay yaa riyooday xilligaana wuxuu cabiraya u weydiinayaa waa wakhtiga dihnigu uu saafi yahay ee wax kale aanu ku mashquulin marka ahmiyadda riyadu ay leedahay tilmaamaysaa bal rasuulku wuxuu ku tilmaamay inay tahay jus-un min sittatin wa arbaciina jus-an min annubuwa waa qayb ka mid a lix iyo afartan qaybood oo nebinimada ka mid ah marka macnaha ajsaadii nubuwada marka sidaa loo qaybiyo waa qayb ka mid ah waayo waa mubashiraadoo wax qeyb oo kaa maqan baa lagugu bishaaraynaya oo waxaasi inuu ku heli doono ama waxaasi aad kugu dhici doono waa un wax maqan dhib iyo dheefa marka maadaama wax qeyba manaamkii lagugu tusayo dabeed la cabirayo laga yaabo inay sidii u dhacdo yacni waa uun qayb ajsaadii nubuwada ka mid ah ila nebinimada unbaa wax maqan iyo wixii lagu ogaanayay arrimaha mustaqbaliga ama qeybiga ah marka waa jus ka mid a waxaa kaloo laga qaadanayaa dee riyadu maadaama ay muhiimaddaa leedahay cid walba inay iska fasirto faraha la gasho ma aha waa ciddii taqaano waa cilmi gaara oo ilaahay ciddii uu baray in loo daba fadhiisto ay tahay oo nebi yuusufa ilaahay waa ka ku galladaysay dee waxa weeyaan ta'wiilul axaadiid in la baray oo waxyaabihii ugu manno sheegtay marka tacbiiru ru'ya waa cilmi culumta ka mid a cid walbana inay fasirto ma aha waxaana culimmadu yidhahdaan riyadu ama waa raxmaani ama waa shaytaani ama waa nafsaani riyada raxmaanigii waa riyada wanaagsan oo min allah qof aad wanaagsanood jeceshahay oo garanayo cilmila mooye cid kalena looma sheego ila meel kalaabuu ula kici shaydaaniguna waa riyada xun ee argagaxa iyo xusniga iyo murugada leh cidna looma sheego bidixda ayaa saddex jeer loo tufaa ilaahbaa laga magan galaa sharkeeda cidna loogama warramo nafsaaniguna waa xadiidu nafsi oo wixii aad ku sheekaynaysay xalay kuugu dambeeyey inuu kusoo hormarood aragto xadiidu nafsi baa la ydhaa riyo ma aha nebigu markaa waxau weydiin jiray yaa riyooday marka cidi u sheegto ayuu u cabiri jiray markaa nebigu waxau markay yidhaahdeen saaka waxba maanaan arag anaa haddaba riyo arkay wuxuu uga warray markaa laba nin oo u yimid waa labadaa malag ee jibriil iyo mikaa'iil qisada hore waa ninkaa fadhiya ee ninkuu la dul taagan yahay birtaa xadiidkaee soo qoolaaban ee qowlalkiisa halkaa intuu kaga qabto dhinaca kale uga saarayo kaasina markaa waxaa lagu fasiray dee waxa weeyaan waa ninkii beenta sheegi jiray ilaa bari iyo galbeedba beenta laga xambaaro oo waxa weeyaan qofka intuu been sheego beentiisu ay bari iyo galbeedba ay gaadhayso cadaabulqabrigiisu kaasuu noqonayaa marka xadiidkani waa xadiida dee loo daliishado waxa weeyaan cadaabulqabrigu wax jiray inuu yahay sida caqiidada ahlusunna waljamaca ay tahay oo qabrigu imaa rawda min riyaadi iljanna wa imaa xufra min xufari niiraan marka waa nuuc cadaabulqabri ahoo ilaa inta qiyaamada laga gaadhayo sidaasaa qowlalkiisa halkaa inta kalbadda ama xadiidkaa lagaga qabto qadaadka laga gaadhsiiyo ayaa mid walba sidaa lagu samaynayaa kaa inta lagu maqan yahaa kani sii bogsanaya waa cadaab joogta ah maanta markaa waxaa aad iyo aad u mudan in laga digtoonaado beenaha faafa ee meel walba gaadha maanta way idinka arkay baraha bulshada iyo facebooka yacni waxa weeyaan waxa lasoo dhigayo iyo markaaba malaayiinka uu gaadhayo maanta beentu maalin ay ka faafi og tahay oo ay ka fara badan tahay inamay soo marin marka qofku waa inuu ilaahay subxaanahu watacaala isagoo ka cabsoonaya oo naftiisa cadaabulqabriga uga ba'aya oo ka badbaadinaya waa inuu iska ilaaliyo inuu been faafto oo bari iyo galbeedba gaadha inuu sameeyo waa inuu ka digtoonaado marka kaa qowlilka la jeexayay waa beenaalaha beentiisu beri iyo galbeedba ku baahday kii waxa weeyaan madaxa dhagaxa lagu bashaaqinayeyna waa nin ilaahay qur'aanka baray habeenkiina ka seexdo oon ku cibaadaysan oon akhriin oon ku tukan maalintiina aan ku camal falin adugu waa nin qur-aankii qaatoo se aan ku dhaqmin waayo dee walqur'aanu xujatun laka aw calayk sida xadiidkii abi maalik alashcari fii saxiixi muslim qur-aanku ama xujun buu kuu yahay ama kugu yahay kani waa kuu xujaynaya xujada uu ku ahaayo waa nin qur-aankii bartay oo xafiday oo si wanaagsan u fahmay laakiin aan ku dhaqmin waa waciid iyo goodi adag oo ahlulqur'aanka inay aad iyo aad uga digtoonaadaan ay tahay habeenkii waa inay ku kacaan maalintiina ku camalfalaan waciidkaasi ay uga badbaadaan kuwii rag iyo dumarba godka yaree moofada ah lagu moofaynaye lagu cadaabayey waa kuwii adduunka waxa weeyaan ku sinaysan jiray oo adduunkii markay xaaraan iyo xumaan isku qaawiyeen aakhirana waxaa lagu qaawiyey naartaa holcaysa dhexdeeda tu ka daranna waa u dambaysaa kii webiga dhiiggaa dhex taagnaa waa waa riba cune waa kuwa ribada cuna waa cadaabulqabri ilaa qiyaamahana saas uu cadaaban yihi odaygii waxa weeyaan geedka guntiisa fadhiya waa nebi ibraahim carruurta areerihiisa ku ciyaarasaana waa dadka awlaaddoodii alimaamu shanawaani waxa uu ka odhanayaa xaashiyada hoose awlaadunnaasi waxay caam yeelaysaa awlaadu lmushrikiina waalmu'miniina macan awlaaddii gaalada iyo mu'miniintaba waa carruurta yarayda sakhiirteed dee xilba aan u saarayn een qaangaadhka gaadhin marka kuwaasi awlaaddii muslimiintu kuway dhaleen iyo gaaladu kuway dhaleenba way caam yeelaysaa oo wuxuu yidhi fa ina annaasa caamun yashmalu lmu'miniina wahayrahum waayo lafdiga naas waa caam mu'miniinta iyo hayrkoodba koob yacni koobsanaya oo caam yeelaya fa xukmu awlaadi kufaari fa xukmu awlaadi lmushrikiina fi laakhirati xukmu awlaadi lmu'miniin awlaadda mushrikiinta xukumkoodu aakhiro waa xukumka awlaadda mu'miniinta oo kale ila xilmo saarayn oo way sakhiireen carruurnimay ku dhinteen ka dabka shidayaana waa maalik oo mas-uulkii naarta daartii horeed gashay waa daaru caamatilmu'miniina tan dambena waa daarta shuhadada dee dadkii waa caama iyo khawaase caamatulmu'miniin guud ahaan mu'miniintu daartii ay gelayeenee jannadu waa taa hore ee quruxda badan leh laakiinse tan ka sii quruxda badan mu'miniintii guud maahe waa kuwa gaara waa shuhadadii waa fadligay dadka kala dheeriyeen kuwii ilaahay dartii u shahiiday macrakada iyo jihaadka xaqa ah aniguna jibriil baan ahay buu yidhi kanna waa mi waxa weeyaan waa mikaa'iil halkii fa sacida bi ashajarata laba jeer baa la soo celiyey oo ashajarata ashajarata marka qaacido naxwiyaa jirto oo idaa uciidat almacrifatu tufiidu cayna aluulaa haddii macrifo laba jeer la soo celiyo waa tii hore caynteedii uun tu kala noqon mayso laakiin nakirada haddii la soo celceliyo waa hayr aluulaa waxay ku miaaliyaan ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran marka cusrigii isagoo mucarafa soo laba jeer ma soo noqon waa hal cusri un waa cayn aluula yusrigiina isagoo munakara soo laba jeer ma soo noqon waa hayr aluula walidaalika xadiidku waxaa lan yagliba cusrun yusrayni hal culays laba fudayd ka xog roonaan maayo yusriga iyo farajka unbaa ka fara badan marka calaa kullin lababa waa la yidhi oo fasacidaa biya shajarata haddana fasacidaa biya ashajarata ashajarata baa labadii jeerba la soo celiyo waa uun geedda lafteedii oo meeshii hore meel ka sarraysoo ka dheer waxaa kaloo la yidhi qaacidadu waa aqlabi oo maaha mutarid mar walba sidaa uun la maraye eh maye waa geed kale oo tii hore maaha waa tu kale labadaba waa la yidhi haddiise la yidha waa caynteedii sida qaacidadu tahay ee haalibka ah waa uun meeshii meel ka sarraysa walow cayna shajara haba noqotay waxay yidhahdeen markaa madaxaaga kor u qaado wuxuu yidhi waaba iyadoo xaggayga sare daruuroo kale ay iga sarrayso waxa daruura moodo waxay yidhahdeen kaasi waa gurigaagii janno waxaan yidhi day daaya angale eh waxay yidhahdeen may weli cumri baa kuu hadhay ilan waa riye eh weli dee noloshaadii adduunyama baad soo dhammaysan haddaadse soo dhammaysato mansilkaaga iyo gurigaagan waad geli can ibni mascuudin cabdillaahi bin mascuud waxa uu bukhaari ka wariyey radia allaahu canhu ilaahi raalliha ka ade qaala inuu yidhi samictu nabiya nabiga ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo le laa xasada kama shamay ahaanin ilaa fi thnatayni laba arrimood dhexdood mooye kamasho layskamtaa mid la ammaanay oo fiican may ahaanin rajulin ithnataynida ka beddel nin mooye wax kale kamasha may ahaanin ama rajulun haba ka beddeline ka dhigda waxa weeyaan khabar mubtadihiisi maxduuf yahayo axaduhumaa yacni labadaa midkood rajulun nin weeye ninkaasoo aataahu llaahu ilaahay uu siiye maalan xoolo oo fasallatahu dabeed uu ku diray calaa halakatii inuu ku baabi'iyo xoolihii oo uu ku bixiyo filxaqi xaqa inuu ku bixiyo un alla ku diray oo taa un loo sakhiroo loo sahlay wa rajulun wa haaniihimaa rajulun kooda labaadna waa nin kaasoo aataahu llaahu alla uu siiye xikmatan xikmo waa cilmigii naafica ahaa oo fa huwa isagu yaqdii wax ku kala xukumaya bihaa xikmaddii waa cilmigii naafica ahaaye oo wa yucallimuhaa xikmadii baraya annaasa dadkana baraya hada alxadiid wuxuu nebigu sala allahu caleyh wasalam ku tilmaamay waxa mudan in la tamaniyo oo dadku ay isku kamtaan oo kamasha ku fiican tahay waa arrimahan haddaba xasadkani xasadkii xaqiiqiga ahaayee dhabta ahaayee qofku uu tamaniyayey in qofka nicmadu intay ka baaba'do ama isagu ha hela ama cid kale ha heshee xasadkii noocaha ma aha kaasi waa muxaram waana min alkabaa'ir laakiin xasadkan waxaa la yidhaha waa bimacna alkhibta waa waxa kamashada la yidhaah kamashaduna waxa weeyaan sida sharnuubi uu xaashiyadiisa ku tilmaamayo waxa uu yihi falmuraadu alkhibta wahiya tamanii mithlu maa lilghayri min gayri naqsin mima cindahu wahiya jaa'izatun fi umuuri dunya maxmuudatun fi umuuri ddiin wuxuu yihi khibdadu waa inuu qofku jeclaaduu tamaniyo waxa qofka kala haysto wax lamida inuu helo isagoon doonayn kan kale wuxuu haystaa inuu ka nuqsaamo ama ka baaba'o macnaha qofkani nicmada u haystuu odhanaya alla tan oo kale ilaahay muuku siiyo hadda ma doonayo isaga inay ka suusho laakiin isaguunbaa tan oo kale tamaniyiyo diin iyo dunya waxay doontaa noqotay waa nin taajiroo xoolo badan alla xoolahaasoo kale alla muuku siiyo waa nin caalimoo cilmi badan alla cilmiganoo kale alla muuku siiyo marka waxaad tamaniyaysaa isagoo kale inaad noqoto nicmada laakiin inay ka suusho ma doonaysa marka wuxuu yidhi arrintaasi way ku bannaantahy arrimaha adduunyada waa mid la mahadiyo la ammaano arrimaha diinta oo ku fiicanna culimmadu marka waxay idhaahdaan mamduux iyo mubaax iyo xaraam bay u qaybsamaysa yacni marka arrin diineed la tamaniyayo alla diintaa iyo cilmigaa iyo cibaadadasu kale maad heshi waa mamduux waana maxmuud waana tan xadiidku sheegaya laa xasada ilaa fitnatayn markay tahay iska arrimo adduunyo oo xoolo iyo guur iyo wax la mid a waa iska mubaax kol haddaanay xaaraan ahay haddayse tahay wax xaaraana waxaa la tamaniyaya dee wax xaaraan oo xukumku hadba waxaa tamaniyiisu ku xidhnaanaya haddaba laa xasada ilaa fitnatayni macnuhu ma aha kama shaba ma jirto way jirtaa wax badan baa la kamtaa soo maa laakiin waxaa loo jeedaa sida xaashiyada hooseba uu ku soo qadarayo ay laa khibtata mamduuxatan aw maxmuudatan baad ku qaydaysa macnaha kamasho la ammaano oo la mahadiyo oo fiicani ma jirto ilaa kuwan mooye yacni kamashooyinka kale ee la kamanaya ama la tamaniyaya way jiraan laakiin mamduux ma aha waxa uun mamduuxoo la mahadiyey lana ammaanaya ajarna weliba laga helayaa tanoo kale waayo nebigu sala allahu alay wasalam waa kii tilmaamay labada nin ee ninna uu markuu arkay nin xoola iyo cilmi ilaahay siiyo khayrkii u adeegsanaya uu yidhi alla xoolahaasoo kale iyo cilmigaasoo kale maan hel aan sidaasoo kale sameeye ninna uu yidhi ninna uu arkay nin dee ku tumanayo xoolihii oo macsiyo xumaan ku sameynayuu yidhi kanoo kale maan helo sidiisoo kale aan sameeye ka horena nebigu wuxuu yidhi fahumaa fil ajri sawaa ka dambena wuxuu yidhi fahumaa fil wisri sawaa kaa wanaagga tamaniyeele sidiisoo kale aan samayn lahaa camalkaa wanaagsanna abaalka way ka siman yihiin oo inama alacmaalu binniyaat ajar baa loo qorayaa kan xumaanta tamaniya sidan oo kale aan samayn lahaalana dembiga way ka siman yihiin oo dee waxa weeyaan dembi baa looga qorayaa kolba hadduu leeyahay alla maan helo sidan oo kale aan sameeyo uu niyeysan yahay marka calaa kullin waxaa loo jeedaa laa xasada ay laa khibtata mamduuxatan yani wa maxmuuda yacni kamasho la ammaanay oo la mahadiyey ma jirto tan mooyaane markaa kamasho guud ahaan lama anfinaye ta mamduuxa a la leeyahay tan mooye tu kale ma jirto haddaba maxaa loo leeyahay tan mooye tu kale ma jirto arrimaha diinta oo dhan haddaad kamatoo tamaniyato waa maxmuude waxaa la leeyahay waxa ugu sii mudan mamduuxnimada labadan kuwa kalena waa jaa'is ee xagga diinta iyo wanaagga laakiin waxaa ugu sii mudan wax la kanto oo la tamaniyo labadana ugu mudan weeyaan macnihii muraadku wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wa axkamu billahi towfiq